deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo qaarkood ay degan yihiin dad barakacayaala ayaa waxaa ka jira baahiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhinacyada waxbarashada caafimaadka biyaha iyo kuwo kale oo mudan in laga jawaabo ama wax laga qabto tuulada baxnaan oo ka mid a deegaanada galbeedka kismaayo ayna degan yihiin qoysas danyara kuwaas oo qaarkood xilli hore meesha kusoo barakaceen ayaa waxaa booqasho ku tegay guddoomiye ku-xigeenka xafiiska barakacayaasha iyo qaxootiga jubbaland oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland ayagoona u kuurgalay baahiyaha asaasiga ah ee deegaanka ka jira guddoomiyaha tuulada baxnaano maxamed cabdiah ayaa soo dhoweeyey mas-uuliyiinta deegaanka booqday isagoona sheegay in tuulada ay degan yihiin dad kasoo barakacay deegaana kale
meesha hadda aan maanta taaganahay maanta waxaana la jooga oo na soo booqday oo na soo gaaray dowladda jubbaland qeybaheeda ka mid ah sida waxda komishinka sida maaragtay xildhibaanada sida guddoomiyaasha agaasimayaasha sida maaragtay guddoomiyaha agaasimaha arrimaha gudaha iyo agaasimaha caafimaadka agaasimaha beeraha dhammaan dhammaan inta kasoo qayb gashay oo dhan aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan maanta joogtaan maanta waa tuulada barnaan insha allah dadka aad arkaysaan waa dadka tuulada meelo soo kale ee dadka degay sida dhinacan bulu xaaji sida dhinacan birta dheer meelo badan ay ka kala yimaadeen
gudoomiye ku-xigeenka hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga jubbaland maxamed sheekh khadar ayaa dhankiisa ka warbixiyey kormeerka ah ay deegaankaasi ku tageen iyo waxa ay ku soo arkeen isagoona sheegay in saaxiibadooda beesha caalamka ah ay la kaashanayaan sidii wax loogu qaban lahaa dadka barakacayaasha ku ah deegaanka baxnaano iyo deegaanada kale ee dhaca galbeedka kismaayo
waxaan maanta halkan u nimid oon u joognaa booqasho ah u korgelid inaannu dadkan danyarta ah ee ku nool tuuladan baxnaan inaannu fiirinno aragno baahiyadooda ay qabaan iyo caqabadaha iyo duruufaha ku noolya inaanu qiimayno saasay isku soo wada raaceen dhammaan qaybahan kala duwan ee wasaaradda waxaad ogtihiin dadkeennu in abaaraha soo barakiciyey in colaadaha soo barakiciyey in culaysyo kale iyo fatahaado ayagoo marka iska dhibaataysan bay meel walba daadsan yihiin in marka dawladdu ay socoto la arko la qiimeeyo lala wadaago dareenka iyo baahiyada kabacdin in lala wadaago saaxiibada aan leenahay iyo cid kasta wax ka qaban karto xildhibaan khadiijo axmed oo ka mid a mas-uuliyiinta deegaankaasi booqday ayaa dhankeeda sheegtay in dadka deggan tuulada baxnaano iyo tuulooyinka kale u dhadhow ay la daalaadhacayaan duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ayna horey u saameeyeen abaarihii iyo fatahaadihii ka dhacay gobolka jubbada hoose tuulada baxnaan oo ku taala galbeedka magaalada kismaayo runtii waxaan indheheen ku aragnay dad u baahan in maxaan ku dhahaaye loo imaado oo lasoo booqday imaanshaheenana waan ku faraxsannahay inaan soo aragno dadkeena tuulooyinka degan ee xoolaha ka soo dhammaadeen maxaan ku dhahaaye inta dhibaato badan ku haysato booqashadeenna waxay dhiirigelinaysaa in dadka naga dambeeyey haddii hay-ad ahaan lahayn haddii dawladda ahaan lahaydba in lasoo booqdo halkan oo maxaan ku dhahaye dadkan dhibaatada haysato la fiiriyo maxaan ku dhahaye dadka mudnaa in wax loo qabtana ay yihiin waxaan rajaynaynaa in insha allah booqashadeena dad naga dambeyn doonaan waxqabad fiicanna ay heli doonaan tuulada baxnaano ah ayaa dadka degan waxay isugu jiraan kuwo deegaan ah oo horey meesha u deganaa iyo kuwo kasoo barakacay deegaano kale oo ay saameeyeen abaaro fatahaado iyo colaado isbiirsaday waxaayna haatan rajaynayaan in mas-uuliyiinta booqday ay ka jawaabaan baahiyaha ka jira deegaankaasi